warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah doorashooyinku celisa oo ka socda qaybo ka mid ah dalka dowladda dalka oo markaasi sheegtay in dabayaaqada bisha soo socotay yaraanaysa qiimaha burka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo amar duldhigay golihiisa wasiirada kulan wacan duhur wanaagsan dhegaystayaal ah waa duhurnimo khamiisa taariikhdu waa shanta bisha koowaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda intaasi aad maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada waxaa deegaanada gaarisa township kandhaara deegaanka hoose ee sheela ee ismaamulka laamu iyo dowla deegaanka elgeyo markabet maanta ay ka qabsoomaya doorashooyinku celisa codbixiyaasha deegaan baarlamaaneedka gaarisa township oo gaaraya ilaa iyo konton iyo afar kun ayaa codkooda ka dhiibanaya boqol iyo saddex xarumood waxay markaasi kala xulanayaan musharaxiin matalaya xisbiyo oo ay ugu cadcad yihiin deeqow maxamed barrow oo ka tirsan xisbiga u d a iyo naasir maxamed doolaal oo isna ka tirsan xisbiga u d m goobaha codbixinta oo markaasi furmay shantii subaxnimo ee maantay ayaa markaasi soo xirmi doona shanta galabnimo ee maantay xilka xildhibaannimo ee gaarisa township ayaa banaanaaday kadib markii aadan barre ducaale oo shacabka halkaasi ku nool baarlamaanka ku matalayay loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalka deeqow maxamed barrow warbaahinta star f m la hadlay kadib markii uu ka codeeyey dugsiga sare ee gabdhaha ee neebka gaals ayaa markaasi sheegay in weli ay hooseysa tirada dadka ee codaynta usoo baxday balse uu rajeynayo inay sii kororto waxa uu dadweynaha ka codsaday inay si nabad ah codkooda ku dhiibtaan si fiican buu bilawday waqti fiican buu bilawday waxaana filaynaa inta wakhtiga soo haray ilaa koo iyo tobankuu furan yahay meeshan waxaan filaynaa inay soo bixi doonaan ummadda ay ka qayb qaadan doonaan kuradan ay hadda doorashadan hadda socoto waxaana ku baraarujinayaa meelay joogaanba inay soo baxaan ay kurada ay ridaan insha allah max caqabad ma jirto soofaa wixii lasoo sheegay meel walba waan la hadalnay arrinta nidaam ay ku bilaabatay wax qayli iyo dhibaato jirta male soofaa waxaana filaynaa inuu saa ku dhammaan waxaana ka codsanaya ummadda inay maarata nabadgelyada ay sugaan qayli iyo qalalaase ay ka ridin electionkan maantan baa u dambaysaa maantana galabta caawa hadduu ilahay raalli ka noqdo gaaris waa la ogaan ninka imbi u noqon hadduu ilahay raalli kolley annaga waan ka codsanayn inay soo baxaan si kale aan samayn karno male annaga ma soo bixin karno ayagay u taallaa inay soo baxaan marka waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan ay kurada ridaan hadday soo bixi waayaan ay kurada ridi waayaan go'aan nin kala gaare iyo ayaguna lagu maamuli shantan sano ay soo socoto marka waxaan ka codsanaya inay soo baxaan inay kurada ridaan
sidoo kale waxaa warbaahinta istaan la hadlay musharaxa u d m naasir maxamed doolaal oo ku baaqay in si nabadaha codka loogu dhibto asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu dhammaan ragaas waa salaaman tihiin maanta waa maalintii la codeynayey anigana waxaan ka codeynayaa tetu primary school hadda nimid waan codeeyey laakiin dadkii soo bixista ayaa xoogaa loo ah yar waxaan dadka u sheegay inay soo baxaan insha allah hala ilaaliyo nabadgelyada arrintan insha allah si wanaagsan ah ku dhacdo marka hadduu la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa guul asalaamu calaykum hadda waa waqti hore lama garan karo waa inaan xoog sugnaa maadaama dadka ay yaryihiin waa socdaalka uu aad u yaryahay wax hadda dhib aan ku aragno ma ahan wax walba oke waay laakiin insha allah hadhow dambe baan ogaanasii noqon doontaa sidoo kale waxaa warbaahinta istaan la hadlay eraahadee dhanka kale eraahadee qaar ka mida dadweynaha gaarisa ee maanta ay codkooda dhiibtay ee dareenkooda la wadaagay saafe by electionkii waan u dareernay waanan codeeyey waxaan ka codeeyey gaarisa indhoogo kuuraha si fiican buu u socdaa wax hadda dhibaato ma jirto wax sukuurti xumena ma jirto si fiican baa dadka ay codkooda u dhiibanayaan waxaanan ugu baaqayaa kenyaanka inay isdejiyaan oo nabadgelyo lagu codeeyo oo ninkaad rabto aad si fiican u doorato taas waxay markaa waxay noqonaysaa sidii loogu talagale ayay u dhacaysaa qof kasta oo soo baxona waa qof reer gaarisa waa qofki inoo khidmayn doono marka inaad meelaha ka hadasho iyo inaad qaqaayliso inaad dad isku dirto waxba kuuma tarayso biciful inuu codku u dhaco nin labow codkiisa rito khaasatan dadka oo kuurahooda meelaha kale eh waxaan u sheegaynaa inaan dadka ku soo dhex darsamin waxaa la rabaa gaarisa township dadkii ah inay codeeyaan oo dadka ay cod bixiyaan oo qof kasta maaragtay uu qofku u malaynayo inuu wax qabanayo uu doorto marka saasaan ani aan ugu baaqaya dadweynaha annagana waan codaynay si fiican aan u codaynay si fiican bayna wax u kala socdaan ee, xaaladdana way deganta hadda jawiga si fiican buu u socdaa ee, dadkana codkooda si fiican bay u dhiibanayaan meesha laga codaynaya nafteeda dadka joogo si fiican bay u shaqaynayaan ee, wax hadda isdaba tuuran iyo wax maaragtay wareer wareer ma jirto marka dadweynahana waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay isdejiyaan oo ay codkooda dhiibtaan ani magacayga waxaa la dhahaa hodan haadi wallaahi kuuraha maanta si fiican oo oo aad iyo aad u fiican buu u dhacahaya waana ku faraxsanyahay meeshan laybari baan ku sugannahay wax yaroo dhibdhib baa jira dhibka jirana waxaa waaye suulka maamooyinka oo cillaanka soo saarteen iyo qaban waaye iyo qof abstractiis iyo photocopy wato oo kuura marida ee la leeyahay qofka kuuraha xaq buu u leeyahay dadka kulli waa walaal waa dad muslin ah waa soomaali waxaan rabnaa kuuraha inuu nabad iyo ammaan noogu dhaco dowladdana amniga hadda way adkaysasay oo adag tahay oo noogu adkaato nin alla ninkii soo galo waa wiil soomaali waa walaalkayn magaalada waxaan rabnaa ruuxan itaa ruuxaada kanaa ku doorta kanaa ku dooran inuu dhaho oo ruux walbana madaxa u saarto marka waxaan barinaynaa walaaladan ninkii hela wuu hela ninkaan helin hadda walaalkiisa ha u mahadnaqo annagana magaalada nabad aan ku joogno ammaanna aan ku joogno ammaankaa shay qaali ah ammaan aan kuraa ku ridno dadka soomaalida shicibkana waxaan ku baraarujinayaa saacadaha haysano waa yar tahay saacadaha yar oon haysano aan ka faa'iidaysano ninka kuurihiisa haasto xaq buu u leeyahay qofku rubu u ridi karaa ha soo galo ha rido kuurahaada shan boqol iyo kun shilin bannaanka ha u taagnaan ilaa gobol ka dhaco kuura la'aan baa kugu dhacaysaa magaceyga maxaa la dhahaa safiya cabdiyaa la dhahaa Een, maxaan ka- gaarisa township yaan ka rida kuura labaatan iyo shan sana yaan ka codayaa Een, haddana waan soo codeyey ammaan baan ku soo codeyey waxaan ogeysiinayaa dadka reer gaaris inaan ammaanka ku dadaalno walaalaan ahnay mijaanid aan iska qaadanna inaan haddaan iscollaysanno dhib badan baa noo imaanaya waxaan ka codsanaynaa ammaan ruux kastaba ninkuu rabuu dooran arni ammaan un baan rabnaa annaga Ah.
Ee, waxaa la yidhahaa xasan xuseen aadan waxaan ku magac dheerahay xasan gumo Ee, waan codeeyey ee, sunnamad baan ku codeeyey Ee, een, waxaan aad ugu faraxsanahay nidaamka hadda socdo siday dadka u codaynayaan oo ruux kasta ruuxu rabo uu dooranayo Ee, waa arrin aad aan ugu riyaaqay Ee, waxaan u mahadnaqayaa i b c nidaamka hadda joogto iyo maaragta dowladda oo hadda weli xadgudub aan ku arkin oo maintain garinayso ammaanka iyo maaragtay law and order waxaan ugu baaqayaa shicibka reer gaaris ee, kuuraha uu dhammaanayo waa hal dhalar walaaltinimada ka weyn ruux soo galo een, waa ruux reer gaaris eh waa ruux reer gaaris u shaqayn doona
sidoo kale wasiirka difaaca ee dalka horeyna usoo noqday mudanaha gaarisa township aadan barre ducaale ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay sida ay codaantii u socoto maareeyaha arrimaha doorashada ee ismaamulka gaarisa cabdiwaaxid xuseen ayaa ku baaqay in madaxda laga soo doortay deegaanada kale ee gaarisa aynan markaasi kicin xiisad la xiriirto codaynta viongozi ambao wamechaguliwa ambao wanatoka sehemu zingine, si hapa township. Kuna wengine wametoka sehemu zingine, hata kama wako na haki, lakini tunaomba sana wa avoid kwenda katika polling stations, kwa sababu hizo ndio vitu ambao huwa inaleta tension. Wale ambao wametoka sehemu zingine, kama umetoka Balambala, umetoka for example Lagdera, Dadaab, Ijara, Fafi, wachana na watu wa Garissa township wafanye chaguzi yao peke yao kwenda kutembea katika polling stations, hiyo zitaleta tension. Pia wale ambao wamechaguliwa hapa katika township kama ni eh, MCAs ambao wamechaguliwa, lakini sana MCAs na wale wengine, pia tungelipenda waachie hiyo kazi chief agents pamoja na agents wa wale wanasiasa ambao wanagombea, kwa sababu uh, kitu muhimu ni yule mwananchi aje apige kura. Wakati wa kushawishiana ishapita, sasa hii ni wakati wa maamuzi. Ndio, kwa hivyo hiyo ndio mambo ambayo tunaambia. Kwa hivyo sisi kama tume tumejiandaa vilivyo, e, tunawahimiza watu wajitokeze kwa wingi uweze kupiga kura yao.
uu sidoo kale ka digay in markaasi laaluush la bixiyo ama la qaato isagoo wacad ku maray in tallaabo sharciyeed laga qaadi doono ciddii sidan samayso mareeyaha doorashada ama doorashooyinka gaarisa ayaa dhanka kale codbixiyaasha ka codsaday inay markaasi eh, kadib markay codkooda dhiibtaan aynan goobta kusii sugnaanin oo ay ku laabtaan guryahooda iyagoo kalsooni u muujinaya guddiga i b c
Ningelipenda sana kuwahimiza kwamba mtu akipiga kura aende zake nyumbani, na kuna watu ambao wana tabia ya kuweka vikao katika vituo vya kupigia kura, hiyo haiambatani na sheria. Kwa hivyo tunawaomba kwa heshima kwamba waweze kupiga kura na kuondoka na wasiwe wakikaa hapo. Kitu kingine ni hatia kuja kufanya bribery bribery ni hatia, kuja kufanya nini, kupewa pesa ya hongo ili uweze kumpigia mtu. Kwa hivyo wale ambao watajaribu kufanya mambo kama hiyo katika polling stations, sheria iko, asasi za, za kitaifa za usalama wako tayari. Kwa hivyo na hiyo ni e, itakuletea shida kama mpiga kura, kama utachukua hongo ama wewe kiongozi ambao unapeana hongo. Kwa hivyo hiyo pia tunaomba kwamba hii kura ifanywe kwa uadilifu, wache wananchi wachague wale watu ambao wanataka bila kupata shawishi ambazo si za kisawasawa, ambazo haziambatani na sheria ili uweze kupiga kura unafaa uje na kile ambacho ulikuwa umejisajili nao. Kama ulijisajili na kitambulisho, uje na kitambulisho. Kama ulikuwa umejisajili na pasipoti, unakuja na pasipoti, na tutakuwa tunatumia KIMS kit kuja kufanya identification kama kawaida.
cabdiwaaxid ayaa sidoo kale ka hadlay siday ugu dadaalayaan sugidda ammaanka doorashada ku celiska ah ee gaarisa Tumepata hakikisho uh, baada ya kufanya kazi kwa karibu na asasi za usalama za kitaifa kwamba wamejiandaa vilivyo hata wao. Kwa hivyo amani itakuwa na najua watu wa Garissa pia ni wapenda amani. Kwa hivyo inshallah tujitokeze kwa wingi, kila mtu aweze kupiga kura yake. Asanteni.
waxaa maantay deegaan baarlamaaneedka kandhaara ay ismaamulka muranga ka socoto doorasho ku celis ah iyana oo ay dadweynuhu halkaasi kusugan usoo xulanayaan ciddii bedeli lahayd alex wahome oo loo magacaabay xilka wasiirka biyaha iyo waraabka qaar ka mid ah shacabka kandhaara ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta
Naomba watu wajitokeze, ikiwa akikuja kuvukula anaenda kazini, alafu ama anarudi kwa nyumba, tutasikiza nini matokeo. Sasa naambia watu wajitokeze. Okay, watu hajajitokeza, lakini ni wadogo sana, lakini naambia watu kama unaenda soko, kuja ufute, alafu uende juu. IBC iko sawa na imefungua.
hatujui sababu haswa, lakini tunaamini na tunatumaini kila mtu anatokea na ataweza kufanya hili jambo, ndio tukiwa tumechagua kiongozi tunayemtaka hapa Kadala.
wasiirka wasaaradda be- waa wasaaradda beeraha ee dalka muthika lunturi ayaa markaasi sheegay in waxyaabaha laga soo saara geleyda sida booshada iyo burka qiimaha lagu iibiyo waxa iskaihahdee wax ee kabedel lagu sameyn doono bisha soo socoto ee sanadkan xilli uu ku sugnaa magaalada mombasa ee gobolka xeebta ayuu markaasi sheegay in qiimaha burka uu hoos u dhici doono dabayaaqada bisha labaad ee sanadkan si kenyaanka looga qafiifiyo qiimaha sare ee nolosha wasiirka ayaa intaasi ku daray in wax soo saarka gudaha uu weli markaasi aada u hooseeyo sidaa darteedna dowladdu ay sii wadi doonto soo dejinta geleyda iyo biriiska ee laga keeno dibadda waxa uu carabka ku dhuftay in dowladda ay sii wadi doonto ee ku tiirna- ku tiirsanaanta badeecadaha dibadda laga keeno iyadoo beeraleyda dalka ay diyaar u yihiin in dabayaaqada sanadkani cusub ay dalagyadooda soo go-aan sida laga soo xigtay waaxda qaran ee kaydinta xogaha dhulka ee k n p s qiimaha labadii kiile ee geleyda ayaa kor u kacay sod- soddon iyo laba dhibic laba boqolkiiba toban iyo labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaana hadda lagu iibiyaa in ka badan laba boqol oo shilin wax soo saarka geleyda ee dalka ayaa isbedelay sideedii sane ee lasoo dhaafay iyadoo tiradii ugu badneed lasoo saaray sanadkii labada kun toban iyo sideedii markaasi oo ay beeraleyda soo saareen afartan iyo afar dhibic lix bilyan ah oo jawaan oo raashinkan ah halka sanadkii labada kun toban iyo toddobadii lasoo saaray soddon iyo shan dhibic afar milyan oo jawaan bishii toban iyo labaad ee sanadkii hore labada kun labaatan iyo labada dowladda ayaa meesha ka saartay canshuurta laga qaado shirkadaha badeecooyinka burka iyo waxyaabaha geleyda laga sameeyo ka keeno dalka dibaddiisa si looga hortago cunno yari waxa uu amarkan shaqayn doonaa muddo lix bilood ah shacabka is- ee ismaamulka elgeyo markaweta ayaa dhankooda maanta waxay dooranayaan sanatar ku matali doona aqalka sare oo bedelaya wasiirka gaadiidka wadooyinka iyo howlaha guud ee dalka kipchumba marcomen guddiga i e b c ayaa sheegay in weli dad ay markaasi aada u hooseysa tiradoodu ay ku sugan yihiin goobaha kala duwan ee codbixinta maareeyaha arrimaha doorashooyinka ee elgeyo markaweta charles mutahi ayaa ka warbixiyey sida ay codaynta u socoto iyo in dhalinyarada badankooda aynan weli codaynin Nasema ya kwamba tulianza vizuri uh, saa kumi na mbili ndio tulifungua vituo zote za kupigia kura, ijapokuwa vile mumesikia tuko na idadi kubwa sana ya wale wamejitokeza kupiga kura. Kwa mfano Keyo North tuko uh, 10% uh, kufikia saa sita hivi, alafu Marakwet East 19% na Marakwet uh, West 20%. Uh, Keyo South ndio bado iko chini tunangojea, lakini hata hawajafika 10%. So idadi ya wapigaji kura wale wamejitokeza ni chini sana, na bado tunashangaa ni kwa nini because uh, tukienda kupiga kura tulikuwa tunahofia inaweza kuwa uh, mvua inaweza tatiza, lakini vile weather iko, ijapokuwa ni baridi na upepo uh, mvua hakuna, so tumeshindwa ni kwa nini watu hawaji- hawajajitokeza kwa wingi. So bado tuna appeal tu kwa wapigaji uh, kura wajitokeze. Bado tuko na ma, masaa machache ndio tufunge vituo, lakini ya pili nataka kusema kila kitu imeenda shwari. Teknolojia yetu ya commission inafanya kazi vizuri, hatuna shida lolote kabisa. Uh, security iko sawa. Uh, hata kama ile mahali tulikuwa tunahofia kama Marakwet East, saa hii kila kitu iko sawa. Uh, all officers wanafanya kazi vizuri vile, vile inatakikana. So so far bado tunaomba tu watu wajitokeze wapige kura. Vijana hawa hata ukiona kwa social media, hawa ndio wamekuwa very busy wakiongea wakiongea mambo ya siasa campaign, lakini hawajajitokeza vile tulikuwa tunatarajia. Sijui ni kwa nini. Voter education tulifanya vizuri kila mahali, lakini hatu mpaka saizi bado tunajiuliza hilo swali pia.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka e i e b c ayaa xusay in marka la gaaro shanta galabnimo codbixiyaasha weli safafka ku jiro doonaan ilaa inta laga markaasi ogaanaya in codadkooda ay dhiibteen si eh, muddada ay uga faa'iidaystaan haddii lacalah uu dib u dhac jiray xilligii loogu talagalay in goobaha codbixinta la furo maxkamadda magaalada kitaale ee ismaamulka trans nzoia ayaa nin labaatan iyo afar sano jir ah ku xukuntay xarig sagaashan sanac tana ayaa timid kadib markii charles wanjala lagu eedeeyey inuu kufsaday kadibna uu dilay haweeney u dhalatay sweden oo ay da-deedu tahay toddobaatan iyo afar sano jir laba sano ka hor ayuu eedeysanaha falkan geystay charles ayaa lagu cadeeyey dembiga uu galay bishii labaad ah ee sanadkii labada kun iyo labaatankii garsooraha sare ee maxkamadda kitaale ayaa markaasi sheegay in dembiilaha uu u shaqaynayey haweeneyda uu tacadiga kula kacay
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhegayso star f m
shacabka magaalada boosaaso ee gobolka bari maamulka puntland ayaa maanta dhigay dibadbaxyo ay ku taageerayaan kacdoonka bulsho ee magaalada laascaanood looga saaray ciidamada somalilan oo maalmihii tegay dad shacab ah ku dhex toogtay magaaladaasi laascaanood banaanbaxa ayaa markii dambe isku bedelay in bulshada dareenkooda ay ku muujiyaan diiwaangelinta doorashada markaasi lagu muransan yahay ee markaasi laga daafuray waa gobolada bari karkaar iyo sidoo kale gardhafuul banaanbaxayaasha ayaa markaasi ku qaylinaya doorasho la boobayo oo qori lagu daba wado dooni mayno iyo sidoo kale ereyo kale dhimashada labadii qarax ee shalay ka dhacday magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa gaartay soddon iyo shan qof halka dhaawacana uu yahay afartan sida uu wakaalada wararka ee royters u sheegay xasan kaafi maxamed ibraahin oo ah taliya ku-xigeenka booliiska maamulka waa maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle dadka ku dhintay qaraxyadan ayaa waxaa ka mid ahaa toban qof oo isku qoys ahaa sida uu v o eda u sheegay jaamac maxamed cali oo ka tirsan qoyska dhibka soo gaaray weerarkii ka dhacay degmada maxaas ayaa ahaa kii ugu dambeeyey kooxda al-shabaab ee qaado tan iyo markii ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka oo maleeshiya beelaadka hubanta ama macawiisleyda ee sanadkii hore bilaabeen inay kooxda al-shabaab kula dagaalamaan deegaano amaba dhul ay muddo gacanta ku hayeen kooxda al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan taliska booliiska gobolka banaadir ayaa shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ugu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeri ah taliyaha booliiska gobolka banaadir mahdi cumar muumin ayaa ka hadlay halka uu taagan yahay dagaalka dowladda ee ka dhanka kooxda al-shabaab isagoona sheegay in kooxdu ay damacsan yihiin inay weeraro ka geystaan magaalada caasimada ah ee muqdisho maruu markaasi ka hadlay ciyaal weerada dhibaatooyinka ka geysta dhankooda muqdisho ayuu sheegay inay ku qaban doonaan ka maamul ahaan gacan bir ah bulshadana ay ka codsanayaan inay arrimahaasi kala shaqeeyaan
dibuheshiisiintii uu annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan qabano sidoo kale ciyaalo weerada beledka dhibka ku hayso gaangiska hooyooyinka iyo aabbayaasha dhan inay ceeshadaanaan kula dardaarmayna haddii ceesho waayaana inay keenaan ha loo xiro waa codsi aan u dirayna bulshada bulshada ha nagala shaqeeyaana wax kasta oo dhib ku haya gobolka inay nagala shaqeeyaana waa ka codsanaynaa khaasatan waxaa aada u soo babadanaya muqaadaraadka sheerka la leeyahay waa la dagaalamaynaa waa la dagaalami doonaa insha allahu tacaala mar kale iyo mar kale dadka muqdisho waxaan leeyahay ishiinu ha dheeraato cadowga ummadda soomaaliyeed waxaa loo geystay oo jiidaha dagaalka loogu geystay jab xooggan rafadkii ugu dambeeyey wadaan waxay niyadda ku dhisanayaan inay dhibaateeyaan dadka shacabka ee soomaaliyeed ee abriyada waxaan rabnaa bulshada inay fooljignaato oo ay ka fooljignaadaan dhagarta cadowga nagalana shaqeeyaan xogtooda diyaaran u nahay inaan ka hortagno diyaaran u nahay inaan nafteenna iyo maskaxdeenna iyo xoogoodna u hurno haddaan nahay hay-adaha ammaanka waxaan rabnaa inay dadku nagala shaqeeyaan sidaasoo kale qofka uu dilayaa oo qofka shabaabka oo ha ogaadaano oo isqarxinayaa oo khawaarijka oo ha ogaadaano waa walaalkiis waa hooyadiis waa abtigiis waa qof muwaadin oo muslim oo soomaaliyeed oo hoteel ku jiro oo beri ah ay gaalnimo u dilayaan waxaan rabnaa iyagoo aaminsan inay gaalo dilayaan weliba dadka muqdisho jooga oo dhan ayna gaalo u yaqaanin waxaa muqdisho jooga oo dhan a wiilkan waxaa loo soo sheegaa inay gaalo yihiin adiga haddaadan xogtiisa sheegayn oo guriga ku qarsato adiga gaalo ku yaqaan waana ku dilaa waxaan rabnaa xogtooda keena guryahii degaan keena kaa ka shakidan keena nagu kalsoonaada annaga waxaan diyaar u nahay inaan soo qabanno in ka soo qabanno insha allahu tacaalana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waa waqti dhece inuu ilaahay noo fududeeyo inaan helno iyagoo ummadda aan dhibaatay inaan ka hortagno
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta iyou khamiisa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu faray golihiisa in la joojiyay shirarka dalka dibaddiisa lagu qabto inta markaasi laga maarmi karo islamarkaasina shirarkaasi lagu qabto gudaha dalka isagoo ku booriyey in sanadkan uu yahay sanadkii dib u xaraynta iyo waxqabadka dowladdiisa waa sida hadalka u dhigay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa golaha faray in la hubiyo mashaariicda horumarineed ee dalka laga fuliyey inay yihiin kuwo waxtar u leh bulshada soomaaliyeed shirka golaha wasiirada ayaa maantay lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hindisa sharciyeedka hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed shirka dib u heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed oo maantay loo madlanaa inuu ka qabsoomo xarunta maamulkaasi ee magaalada baydhabo ayaa baaqday waxaa shirkan dib u heshiisiineed horey u cilaamiyey si wada jira madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya aadan madoobe waxaana bishii hore la shaaciyey in shanta bishan oo maantay ah shirkan la qabto hase yeeshee waa uu baaqday arrimo farsamo ayaase lagu sheegay madaxweynihii hore iyowaa madax hore iyo siyaasiyiin kasoo jeeda maamulkaasi ayaa si weyn u diidan muddo kororsiga madaxweynaha koonfur galbeed iyagoona markaasi sheegay inaysan aqbalayn wixii toban iyo sagaalkii bishii hore ka dambeeyay ayayna sheegeen in lafta gareen aynan u aqoonsaneen madaxweyne lafta gareen oo magaalada muqdisho kaga qayb galay shirka madasha wadatashiga qaran oo laga hadlayay xaalada guud ee dalka ayaa dib ugu noqday baydhabo isagoona warbaahinta u sheegay in shirkaasi la baraadin doono oo ay kasoo qeybgeli doonaan madaxda sare ee dalka soomaaliyeed
dib u heshiisiintii uu ballan qaaday uu waday guddoomiyaha baarlamaanka inaan u diyaargarowno gogashina la dhigo qof kasta oo reer koonfur galbeed ahna nabad loogu baaqo si horey loogu socdo dowladnimadana loo adkeeyo dibu xoreynna loo galo sida howlgallada isteedyada kale ka socdo kalena aan u galno gacmahana la isqabsado waxyaalaha yaryarka ah oo tabashooyinka iyo cid kastaoo tabasho qabto iyo cid kastaoo aragti duwanaasho qabto ayagana waa soo dhoweyneynaa waa lala hadlayaa maxay ahayde waa lagu qancinhayaa aragtidooda laakiin waxa muhiimka ah oo aan qof kasta oo waxgarada isla garanaya waxaa waaye wadajirka iyo midnimada iyo dowladnimada koonfur galbeed inay muqadis tahay lana ilaaliyo horeyna loo socdo maanta waxaan haynana la hayo wixii maqanna la raadiyey insha allah isbuucan gudihiisa maalmaha nagu soo socda waxaa imaan doono madaxdii sare ee dowladda federaalka uu ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafuud kale oo kala duwan ayaa noo imaan doonto inaan u diyaar garowno sidii aan gacmo furan ugu soo dhoweyn lahayn nabaddana aan kala shaqayn lahayn geyiga dhanna uu nabad ku noqon lahaa yaan u diyaar garoobaynaa hadduu ilaahay yidhaaho markan mawliid maxmed aan ka codsono sokob qodobadbed mahadsanid xamdi maamulka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa sheegay in sideed ka mid a dagaalyahanada kooxda isku tilmaantay khilaafada islaamiga isis lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay caasimadda waddankaasi kabuul waxay intaasi ku dartay taalibaan in sidoo kale gacanta lagu dhigay toddoba xubnood oo ka tirsan isis afhayeen u hadlay taalibaan zabihullah mujaahid ayaa maanta sheegay in ay bartilmaameysadeen xubnaha sarsare ee kooxda wuxuu sheegay in weerarada sidoo kale laga fuliyey gobolka galbeed ee nimroos mujaahid ayaa intaas ku daray in dagaalyahanada la dilay iyo kuwa la qabtay ay kaalin muhiima ka qaateen weerarkii bartamihii bishii diseembar ee sanadkii hore lala eegtay maqaaxida logan axaddii ay ahayd markii isis ay sheegatay weerar ka dhacay magaalada kabuul madaxa fulinta ee shirkadda looga ganacsada qaabka online-ka ee amazon andy jasi ayaa shaaciyey inay meesha ka saari doonaan in ka badan siddeed iyo toban kun oo ah howlwadeenada shirkadda bishii nofembar ee sanadkii hore ay ahayd markii amazon ay shaacisay in shaqada laga erayay ilaa iyo toban kun oo qof dhammaadkii bishii sagaalaad ee sanadkii hore waxaa shirkadda online-ka amazon u shaqaynayay hal dhibic shan afar milyan oo qof tallaabadan ee shirkadda qaadaysa ayayna u aanaysay hubanti la-aan dhanka dhaqaalaha ah ugu dambeyntan maxbuuskii ugu muddada dheeraa ee falastiini ah kariim yunis ayaa la sii daayay kadib markii afartan sano uu ku xirnaa xabsiyada israa'iil maamulka xabsiyada israa'iil ayaa yunis oo lixdan iyo lix sano jir ah kasii daayay xabsiga hadaarim ee waqooyiga caasimadda tel abiib subaxnimadii hore ee maanta waxaa la xiray sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii isagoo lagu soo ogay dembi ah in uu kun sagaal boqol iyo sideetan siddeetankii askari israa'iiliya uu ku dilay buuraha golan heights wixii qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan dib idinkugu celiya xamdi mawliid maxamed oo mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona haddii aad cudurka covid nteen iskaga shakiso dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari